gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa daha furay qeybinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka islamarkaana loogu qeybinaya ardayda ku jirta iskuulka gabdhaha aqoonta ee degmada boondheere munaasabada dahfurka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta heerarka kala duwan ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muugaab gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in ubadka soomaaliyeed gaar ahaan aqoonta ay helaan fursad waxbarasho iyo nolol hufan farxad gaara ii tamaamu nuurtu inaan iskuulkan aqoonta gabdhaha ah aan maanta halkan ku soo booqanno oo barnaamijkan daafurta qaybinta buwaagta isaga lagu bilaabo o lagu daafuro iskuulkan aniga wuxuu ii leeyahay xusuus gaar ah sidaad sheegtay laba kun iyo afar iyo tobankii ahayd markaan aniga iyo marwada qaranka marow qamar aan halkaan idinku soo booqannay kormeernay xaaladdiisa xilligaas qiyaastii waxaa dheganaysa arday sagaashan arday taqriiban intaas in loola sheegaan rajaynayaa maantana kun iyo dhowr boqol oo arday oo agoonta gabdhaha ayaa dhiganayaan oo qaarkood waxbarashadii dhammaysteen ay jaamacada ka aadeen qaarna sanadkaa dhammaysanayaan maasha allah marka waxaa le hambalyo maamunuurto ilaahay subxaana wa tacaala adiga iyo intii garab ka geysataba ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo waxaan hubaa iskuul intaan la eg oo in kun iyo dhowr arday oo agoon ah oo yacni nolol iyo waxbarasho isugu jiro inay afar kun dollar ee aada ugu yar tahay baahida jirta ay ka sii badan tahay markaan mar walba waxaan iskuulkan isaguna mar walba dib aan u qiimay doonaa xaaladdaas waxaana inshaa allahu tacaala bal ku dadaalaynaa sidii taa laftirkeeda kor loogu qaadi lahaay oo wax uun lagu biiri lahay haddii ilaah yidhaahdo oo mar walba de agoonta waxay noo yihiin awlowayaadka koowaad in la gacan siiyo weliba agoon wax baranayso noloshina loo kafaalo qaade waxba kaidinka agramaayo wixii laydinla qaban karan insha allah waa laydinla qabanaya sidaas ardaydeena sharaftale uba ubaxa sharaftale halkan ka muuqdee mustaqbalkana waxaan idin leeyahay waxbarta oo baraara insha maamulka gobolka banaadirna waa idin garab taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan idinkaa baraya kuwa ku guulaysto waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda inaad noqotaan buwaagta manhajka ee loo qeybiyey ardayda ku jirta iskuulka gabdhaha aqoonta ee degmada boondheere ayaa baahi badan u qabay maadaama aysan iibsan karin buwaagta